السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاه الله khayr الجزاء khطيibka khudbadiisa waxay ku saabsaneed amaanada iyo sida ay muhiimka u tahay iyo sida marka akhiru zamaanka la gaaro dadka looga qaadayo amaanaduna waxa ugu muhiimsan oo ummadu ka dhisanto haddaan amaana jirin ummaddaas waa baaba'day waa jiirka ugu xoogan oo ummada ku tiirsanta yani markaad dib u laabatid xataa jaahiliyadii casriga jaahiliga ahayd ayagoon dadku alla rumaysnayn qofku amaanada loo dhiibay inuu guto waxay ahayday min asharaf oo waxay ahayda dhaqamada ay haystaan marka nasiib darro waxaa ah dadka muslimiinta ah in amaano darro lagu arko amaanaduna waa shay qaali ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddaas muslimiinta ah oo ka dhigay arkaanta ay ilaaliyaan ayay ka mid tahay marka xadiidka muttafaqa ah oo soo daliilay waxuu ahaa yani qofka waa jiifanaya qalbigiisana waxaa laga qaadaya amaanadii ayaa laga qaadaya marka waa aafo marka aad dhinacaas ka fiiriso waa aafo imaanaysa ama waa la joogaa ama waa lagu socdaa markaasaa waxaa leeyahay reer hebel waxaa ku jira nin aamina reer hebel waxaa ku jira nin aamina marka taas waxaa dareemaysaa inay tahay dhibaato caama oo ama lagu jiro ama soo socota wax la arkana waxay leeyihin bidaayaad yani meelay ka bilowdaan meelay ka bilowdaan ayay leeyihin laakiin haddana maca dalika xadiidka marka la fiiriyo waxa uu nagu boorinayo inaan amaanada ku dadaalno waayo waxaa laga yaabaa dhinaca salbiga inaan ka fiirino oo aan dhahno haddiiba xaaladdu sidaas tahay maxaa isu dhibaynaa waxa lagugu sheega waa inaan ka digtoonaato khatartaas inaan ka digtoonaano qofka markaas kadib sidaas ahay ayaa haddana waxaa dhacaysa in la ammaano yani bulshada fasaadka ku dhacayo sheega xadiidka markaasaa waxaa leeya war ninkaas yani kartida iyo dadnimada iyo waxa ku jira balfiiriya ayaa laleeyahy ninka sidaas ay amaanada aan lahayn waa musiibo waxaan maqli jiray dhaqanka soomaalida waxyaaba qariibaha dhici jiray yani amaanada siday u guda jireen sida caruurta loo barbaari jiray oo guriga markay joogaan loogu barbaari jiray yani laba qof oon isaqaanin inta amaano loo dhiiban la yidhaha meel hebel oo foggeyn oo laga yaabo inuusan amaanadii loo dhiibay dhinacna ka fiirin oo sidii ahayd oo u guto waxay ahayd wax dadka soomaalida ay ku faanaan aqoon badan oo diimeedna markaas ma jirin haqaafo madaniyana ma jirin laakiin waxay u arkeen sharaftu inay sidaas tahay marka dhaqanka soomaalida markaa xoog u fiirisid yacni asaasiyaadkii islaamka iyo waxyaaba fara badan oo aada u wanaagsana ku jira laakiin waxaa arkaysaa wixi waa sii daciifaya wax haddii la bedelaya waxaa fiican wax ka fiican in lagu bedelo laakiin marka lagu bedelo wixii wax ka xun waa dhibaato marka amaanada in la waayo maxaa ka dhalanaya waxaa waaye waxaa ka dhalanaya fasaad alakhlaaq yani qofkii wax alla waxuu doonaa inuu iska sameeyo ilan amaano u ilaalinaya ma jirto marka waxaa badanaya khiyaanadii waxaa badanaya zinadii waxaa badanaya amraashii oo bulshada oo dhibaatada badneed aad dhalanaysa taasna waxaa ka dhalanaya bulshadu inay ku noolaato yani deganaansho la-aan maxaa yeele bulsho dhexdeeda aan amaano ka jirin deganaansho ma heli karto cunsurka isku haya bulshada waa ammaanada marka ilaahay ha naga dhigo kuwa mataqaanaa ammaanada guta ammaanaduna waa kala weyn tahay waana kala daran tahay haddii boqol dolar lagu dhiibo waa ammaano haddii xil lagu dhiibo waa ammaano haddii reer aad guursatid reerkaas waa ammaano haddii mas-uuliyad kale lagu dhiibo waa ammaano kulligood waa ammaano naftaadu waa ammaano diintu waa kugu ammaano cilmiga aad taqaano waa kugu ammaano aqoonta aad leedahay waa kugu ammaano waxaasoo dhan waxaa laga rabaa si saxa inaa ugudatid marka maanta waa waxay mataqaanaa waa maalintii sanadkii hore raggii ajilada ahaa wasarada ahaa iyo dakaatiradii iyo dadkii kale soomaaliyeed lagu baabi'iyey hotel sham sanadkan sanadkiisa marka waxaan leenahay dadkaas allah u naxariisto waxay ahayn dad bulshadooda u adeegaya isugu yimiday inay dhiiri geliyaan ardaydaas dhowrka sane wax ku baranaysay dhibaatada iyo xaaladii aad ka warhayseen xaaladdii aad ka warhayseenna dhibaatada leed wax ku soo bartay iyo waalidintii kusoo dadaalay maalin ay faraxsan yihiin oo faraxaas inay kala qayb qaataan ay ahayd marka taas laftigeeda markaan dhinac kale ka jalleecno waxaa muuqanaya inxiraafka ku dhacay dadka muslimiinta ah yacni dad sidaas oo kale ah dad isu yimiday qofka aaminay inuu isku qarxiyo oo isagu ou dhinto si ayaguna ay u dhintaan inay diin tahay oo ilaahay ugu dhowaanayo qofka sidaas diin u fahmay waxaad arkaysaa in inxiraaf xoog loo ku dhacay yacni jidkii inuu aada uga fogaaday ayaad halkaas ka arkaysaa dadkiina waa wada naqaanaa oo hadda yacni sheekh axmed cabdulaahi iyo brofesor cadow iyo maanta ma aaminsanin nin soomaaliya oo dhahaya anaa ka diin badan anaa ka taqwo badan anaa ka alcabsi badan dhahaya maanta ma jiro marka wiilka inta hub lagu soo xambaaray la yidhi halkaas tag dadkaas iyo ragga la jooga haddaad dishid jannaad gelaysaa ayaguna naaray gelayaan yani halkaas waxaa ka jira inxiraaf weyn ayaa ka jira waxaana shaki ku jirin dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta joogta inaysan lahayn thaqaafo u saamaxaysa waxa ay samaynayaan inay fahmaan maxaa yeelay qofka lagu qanciyey arrinta noocaas ee naftiisa qaaliga aheeda ka mida waxyaabaha lagu ammaanaysta ka mid ah yacni ku halaagaya meelahaas oo kale dhacdadaas keliya maaha dhacdooyin fara badanaa jira laakiin munaasabad ahaan aan usoo qaadanayna ama mihaal ahaan maanta taas waxaad arkaysaa halkaas inay dhibaato jirto dadkii waa dhacaysaa inay yihiin dad jecel diinta islaamka laakiin haddana diinta islaamka waxay ku dhisan tahay mabaadi waxay ku dhisan tahay cilmi waxay ku dhisan tahay dhaqan iska sheegasho ma aha qof walba maanta markaad la hadashid wuxuu ku leeyahay aniga kitaabka iyo sunnadaa ku go-an ayib kitaabka iyo sunnada soo in la fahmo oo la ilaaliyo soo uma baahno hadduu nin la arkaba kitaabka iyo sunnadan haysta uu yidhaha wuxuu doono sameeyo ma noqonayso kitaabka iyo sunnada sidaas ma noqonayso marka diinta islaamkana wax nagu cusub ma wax mataqaanaa jiilka jiil aan soo dhaxalno annaga waxaan ka dhaxalnay waalidiinteenni waxay ka soo dhexleen waalidoonteeda wahaa kadaa sidaasay u socotay waxaan lagu tiriyaa soomaalidu dadkii ugu horreeyey oo diintu ay soo gaartay ayaa lagu tiriyaa marka marna suluugaan oo kale ma dhicin yacni dhaqankan oo kale oo cadaa'iga oo qof walba gaalaysiinayo ma dhicin manhajka ahlu sunnadana ka mid ma aha yacni qofka xataa haddii uu dembi galo yacni bacda qawaa'if alislaamiya waa laga yaabaa inay dhahaan waxuu gaarsiinaya xadkaas laakiin manhajka ahlu sunna sidaas ma ah yacni waxa gaalnimada dadka gaarsiiya uu diinta uga baxo aa wax muxadad ah oo la wada yaqaano oo la wada yaqaano haddii ay dhacdo qofku inuu ku dhaco irtidaad walciyaadu bilaahina waxay leedahay hab loo cilaajiyo oo habkaas aanaa isqarxin ma habka loo cilaajiyo hab kalea loo cilaajiya marka ka fogaashada laga fogaaday diinta islaamka ha naqato macrifadeedii ha naqato ku dhaqankeedii waxay keentay waxyaabo badan oo diinta aan ka mid ahayn in loo nisbeeyo oo la yidhaha diinta islaamkaa laga soo qaatay diinta islaamkaa sidan qabta see u cilaajinaynaa marka waxaan u cilaajinaynaa annagoo dhan inaan u joogsanno in la cilaajiyo oo diin ahaanna loo cilaajiyo aqaaf ahaanna loo cilaajiyo suluug ahaanna loo cilaajiyaa loo baahan yahay haddaan la samaynin waxay naqaysaa wax wakti dheer nala socda yacni daa ama cudur wakti dheer socdow naqaa oo mujtamaca bulshada dhexdeeda galay maxaa yeele qofka hadda dhowr sano lagu haayo fikirkaas inuu si deg deg uga soo laabto waxaa laga yaabaa inay wakti qaadato laakiin bulshadao dhan hadday u istaagto ay u aragto arrintaas inay khatar tahay xalkeedu waa soo degdegi karaa marka culimmada muslimiinta ama dadka ilaahay aqoonta u siiya diinta waa kuwa ugu habboon oo ay tahay inay tasadi la sameeyaan diintaana waxyaabaha ilaahay ku ilaaliya waxaa ka mid a marka qoladaan oo kale ay timaado ilaahay waxaa usoo bixiyaa culamo u istaagta inay xaqa sheegto oo dadka xaqa ku celiso maxaa yeele diintan sidaad qur-aankaba ku aragteen ilaaha ilaaliya waana xanuujina maanta dadkaas oo kale inay jiraan oo dadka muslimiinta lagu dhibaataynaayo ama iyaguba ay dhibaataynayan laakiin haddana wacdiga ilaahay wuxuu yahay diintan isagaa xafiday isagaa ilaalinaya waxa lagu ilaaliyana waa rijaal marka waxaan rabnaa rijaashii inay u istaagaan rijaashaas yaa waa dadka ahlulcilmiga waa waa dadka ahlulcaqliga dadka ahlulxikmada waa dadkaasaa la raba inay u istaagaan oo ilaaliyaan diinta oo manhajka lagu ilaaliyo haddaan lagu ilaalin oo inxiraafka uu socdo yacni fasaad caamil oo noqona marka munkar aada zuuli karta haddaad zuuli weysana dembiga dhinacaaga uga jirta marka dhammaanteenba allaha nagu toosiyo in aan noqono kuwa ku toosan diinta islaamka ummadoodana ku hogaamiya xaqa iyo wanaagga kana badbaadiya dhibaatada ummadaana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa nabad iyo sharaf iyo dowladnimo iyo in kitaabkooda iyo diintooda cizo weligooda ku lahaayana kuwo diintoodeeya iyo mataqaanaa kitaabkoodii qabsada ilaahay ka dhigo waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu